hagada aadan ishiid ducaale isla markaana ah madaxa hay-adda wamor relief and rehabilitation services marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo w r r s waxaan maanta fursad qaali aan u yeelanay inay nagala soo qayb galaan wasaaradda haweenka iyo wasiirka doctor mustafa gargaarka iyo guddoomiyaha gobolka master cali wardheere inay nagala soo qayb galaan inaan boqol qoys oo aad u liita oo qaybta protectionka ah inaan maanta aan u qaybinno ilaa iyo toddoba shay oo ka kooban fraash tarmuus caagad iyo waxyaabo kaloo fara badan oo aasaaska agabka ah kuwaantiina waxaa soo xulay oo keenay wasaaradaha kala socda oo stateka ah ayagoo lagu soo xulayna criterio ay dowladdu ay leedahay iyo hay-addii oo wada socdo waad arkaysaan dadka maanta wax loo qaybiyey insha allahu tacaala waxaan jecelnahay inaan maaragtay aan sii qaybinno waxyaabo kale iyagoo aan ku salaynayno shuruucda wasaaradda waxaan leeyahay reer baydhabo aad baad maaragtay ugu mahadsantihiin sida sharafta leh oo wanaagga ku jiro aad maaragtay ula soo dhaweyseen guddoomiyaha mar aan xafiiskiisa la kulmay hal daqiiqu ula hadlay wuxuu igu yidhi baydhabo hadda ka hor ma timid waxaan ku idhahda waa imaaday wuxuu yidhi baydhabo wataas magaalada gal wax alla waxaad rabtaan maaragtay ka qabsada gacmo furan baan kusoo dhaweynaynaa waxaa noogu baaqayaa hay-adaha samafalka iyo deegaanka jooga iyo kuwa internationalka ah iyo kuwa maxalliga ahba inay maaragtay baydhabo ay wax ka qabtaan sababtoo ah waxaan maalmahan ku wareegaynay oo aan tagnay goobaha i d bska ay wada joogaan oo dhan waxaa taallaa meeshaasi waxaanan aanan aan halkan aanan ka sheegi karin xaqiiqada markaan ka hadlo hay-aduhuna way joogaan waa xagaarana waxa weeye waa limitkeeda waa iska yaryahay walowa hadda ay dowladdii ay rabto inay samayso relocation meel wanaagsan baa la rabaa hadeerta in la dejiyo laba qaybood bay sheegeen dowladdii laakiin aniga hadda ma hor dhici karo hawshaasi dowladda ay maaragtay gacanta ugu jirtaa waxaan rajaynaynaa marka waxyaaba fara badan inaan maaragtay barnaamijyadan aan ka qabanno hadduu ilaahay uu ka raali noqdo barnaamijka waa gargaarka dadka la siinayo reer baydhabo boqol qoys aad iyo aad baa badinaya hay-adda wamo relief organization iyo guddoomiyiinta oo aad aad iyo aad u isxilqaamay inuu maaragtay kismaayo ka soo baxo ilaa baydhaba si uu hawshaada iga qabto waxaan rajeynayaa waxaan rajeynayaa inaa hawshiis meeshayn ku ekaanin sida wasiiradda oo habeenka jiray hawshaas inaad sii wadaan oo sii balaaraysaan degmooyinka koonfur galbeed meelaha meelaha ku baahan inaad gaartaan taasaan rajeynaya insha allah maxamed aadan waa in aada u xilqaamay oo dareemay dareemu qabaa qof markuu dareemu qabo wax si fiican ugu samaynaya boqolka qoys qoys oo hadda la siiyey gargaarka waxaan rajeynayaa isbuuca soo socda ama bil mar kale soo socda laba boqol ama saddex boqol saddex boqol sama ha saddex boqol oo soo socda marka reer baydhabo xoogaa wax maleynaa xoogaa waa waana waanaysan doonaan xoogaa waana naysan doona insha allahu tacaala gargaarka ilaahay ninkana kheyr allah idin siiyo gargaarkan ugu noqday sadaqayda maaragtay reer baydhabo inay ka faa'idaystaan waaye laakiin waxaan idin leeyahay waxaana ka seexanin soo kaca wax soo saarka loo kaloo kaco wax soo saarka loo kaco baydhabo waa meel koonfur galbeed guud ahaan waa gobol aad u qani ah ma loo baahno in la fadhiisto oo gargaarka reyda sugaan arrintaas maaragtay alla digtoonaado ilmahana iskuul iyo isbitaalaha la geeyo haddii wax qasi weydeen wasaaradda si toosan oo yimaada annagaa arkiyahayna laakiin isbitaallada waa idiin furan yihiin iskuulaadka waa idiin furan yihiin inaad tegtaan ilmihiina xil idinka inaysaataan ilmahaasi maaragtay wax la baro hasii deynina inaa ilmaha toban sano labaatan iyo shan sano markay gaaraan markaas iskuul ka fikreen hadda ka bilaaba si maaragtay problemka iyo dhibka jirto inta laga buko fadlakum mar labaad iyo mar saddexaad magaciina anigoo ku hadlaayay iyo magaca wasaaradda gargaarka waxaan rabaa inaan mahad ballaaraana ka jeediyo iyo magaca dowladdaba hay-addan ewaamo maaragtay sidii fiican oo gargaarka la gaarsiiyey waxaan mar labaad la sugayna insha allah next week wabillahi tawfiq asalaamu calaykum
دكتور مصطفى agaasimaha guud ee wasaarada gargaarka gudoomiyaha ahna magaca ku sare ee dhawaa maraleed xasan aadan dhammaan shaqaalaha oo hay-adda waa maraleed iyo dhammaan dadka ku socda barakacayaasha saxaafadda dhammaan waliba salaam salaam salaam salaamu calaykum bacda salaam waliba qaday kulley hadal intii inkumiin sunayta waliba sheegay gudoomiyaha hay-adda ankeena waxaan dhaqankan ku jeediya qaday hay-adda waa maraleed rehabilitation oo ee runtii hay-ad cusub oo hadda deegaanka ka biirtay jeernankii olan qabadka bulshada ka dhaqan koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo iyo hadda meelan ku horeyta shaqo ku bilaabayo eh marka waliba fadayntan ciidanka mahadnaga hay-adda waliba fadaanantiyo bulshada si cadaalad eh wal al walaay adeega yoon ku yaaya yoo la kaaladaaya maamulkii gaar ahaan hay-ado khuseyta sida gaar ahaan wasaarado khuseyta sida wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waliba dareemo kortana inay ayin wasaarado ku warhaay dhammaan xaaladda jirta oo dhabta eh dadka ka dhaqan degmadan baydhabo iyo guud ahaan koonfur galbeed marka unayna la shaqeeyaan hadhowayni reer baydhabona hadhowaayi doonaan iyo guud ahaan reer koonfur galbeed ka faraxsanna edeebiyo haayan bulshadiyo isaas oo kale sidii in jeediyo inay cadaalada ka saleeyaan sidoo dareemo koran dadka geegmeelon sokooy waa dadkii mudanaa inay la siyaadeegan oo iyo hadda geegamkadii hayaan dhammaan hay-adoon waliba falaynteena baaqan jiro oo ay dadka gawada samafalka deegaanadan koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo walal walaayo deegaanka kulyaaganiyo ha ogaysee maamulsho ini laku warqabo ini dadka mudan lasi balse hay-ada waldiibahay kale haddii la dhaho mooshiini degmadan ay tintilisiya inti kala marka howlwalba waliba langa lamutay langa lang asay ini ku warqaban mase baahiyaasa dadka ogani laku la ogaysi howlasi howlasa wedna qaabkasaalan gobna fadaan maasha allah hay-adda ka ammaanayin waliba rajeena hay-ado guud ahaan inuu nagada doonaan sida waamarali sida tixgelinta le iyo maamulsho haan wargeliyan bal adeeg iyo bulshadii on gobodaan iyo weliba wasaaradoon iyoon aniana mahadnaga gaar ahaan wasaaradda gargaarka iniyo hagudbiyan liiska oo hay-ado liiska oo kaamanka mise dadka goxootooyka dhaqan deegaanadan koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo oo hadda runtii leerkoor bulshadan tanka badan ee reer koonfur galbeed iyo hadda ku sugan yihiin marka mahadnaga iyoon sion ku warhaaya dadka ka dhibaataysan degmadan baydhabo waliba fadaana marka insha allah intiin nagana adeega kooka eg boqol qofood siisan ku warqabtan baydhabo waliba kiyaale ilaa saddex boqol iyo ka badan oo kaamam eh saddex boqol toddobaatan todoba kaam marka dareema kortan baahidka oo kaamkinka yarba ilaa iyo saddex boqol qoysi walka badanka noolyin marka dareema kortan baahida boqol qof war mee ka koobo koro bal waliba maleese halkaan baahidiisma daboola korta ee halaha oo maanta dalkas yahay laakiin haddana walba wala dhaanta mahadnagaan ciidanka faraxsanna insha allah waliba rajeena waama reliifanti inti kasii balaarad guud ahaan degmooyinka koonfur galbeed iyo deeraan insha allah sida cadaalada leeyoon ku shaqeeyahayna ka ammaanayin ciidanka mahadsantiin waliba rajeeyay dadka ku socda kaamukan iyo u faraxsanyin intii oo ka taba doonaan intageed maadaama si cadaalad le laako laako xuli waana laako qoray insha allah waliba ku wareejiyey wasiir wasiirka wasaaradda gargaarka kulley siin kelmadooshiisana
oo mukoyti meelo kale dowlo kale ka shaqeeya say haddaha aragti in may ladahay dad kala baahan yahay aragti oo waana sidii la fadaay handhawaay hadda tijaabadii ata boqol qoys inya walsida handhawaayana may ladahay kulley an wasiira iyo udamboy warkiyo qoobi doona laakiin maysa faylan ciidanka mahadnagay dadkii arrintan ha qaban qaabiyey oo ka talagalay hadda qaybo protectionka inuusu ku dhiso sida haddii lankii dirin helo meel eraahay usugo helo oo joodare helo xoogo nasare meel isu dhuku jiifadaay mise ciyaalka dhuku jiifadaay oo carada aan